إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ee duhurnimo qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladdiina hayaa waxaa loo soo xiray dadka ku dhaqan deegaanka bacadweyne ee walaayada islaamiga ah ee mudug kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa loogu goodiyey madaxweynaha maamulka galmudug oo eedeymo badan loo jeediyey siyaasi caan ah ayaa eedeymo kulul waxa uu jeediyey maamulka somalilan ee muuse biixi uu hogaamiyo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraray ciidamada shisheeye ee heesta buulamareer oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa dowladdiina ah waxay u soo gebagabaysay mucallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah ee walaayadaas walaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa waxa ay soo bandhigtay askari ka soo goosay dowladda federaalka ah oo isu soo dhiibay wiil dhallinyaro ah oo reer falastiin u dhashay ayaa u geeriyooday dhaawaca yuhuudda u geysatay intaa oo qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dowladdiina ayaa waxaa loo soo xiray qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka bacadweyne ee walaayada islaamiga ah ee mudug maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya deegaanka bacadweyne ee wilaayada islaamigahe mudug ayaa waxaa lagu qabtay xaflad lagu soo gebagabeynayey dowlad socotay in muddo ah oo loo qabtay dadka ku dhaqan deegaanka bacadweyn ugu horeyn mid ka mid ah macallimiinta durusta bixinayey ayaa halkaa ka hadlay dowladdu waxay bilaabatay lama socotay muddo bila ayaa loogu talagalay bil bay qaateen dowladaas dadkii soo xaadiray oo dowladda ka faa'iiday waxay ahaayeen boqol iyo afartan qofood ayaa ka faa'iidaysatay oo rag iyo dumar isugu jira duruusta lagu qaatay haddii aan wax ka tilmaamo waxaa ka mid ahaa kitaab la yidhaahdo duruusu muhimma waxyaabaha ay barteen waxaa ka mid ahaa adtawxiid tawxiidkabay ku barteen macnihiisabay barteen nafyi ihbaat bay barteen waxaa kalay sidoo kale barteen ee tawxiidka aqsaamtiisa waxay barteen maraatibka diinta islaamka sidoo kale qaar ka mid ah dadka dowladda la siiyey ayaa iyagana dhankooda hadlay waxyaabihii aan soddonkii beri oo dowladda ah aan soo qaadanay kitaabihii waxyaabihii aan ka faa'iidinay inaan wax ka xuso waxaa ka mid ahay aduruus almuhimati alcaamati alumma kitaab la yidhaahdo iyo matni absujaac iyo shuruudu laa ilaaha ila allah oo sideed ah iyo arkaanuul islaami oo shan ah iyo arkaanuul iimaani oo lix ah iyo rugnuul ixsaani oo hal xabo ah iyo aqsaamu tawxiidi oo saddex ah iyo aqsaamu shirki oo saddex ah dowladii nala xiray oo bisha socotay waa naloo keenay dacwadii waa nala soo gaarsiiyey haddaan nahay dadka ku nool degmada bacdweyne dacwadaas iyo waxbarashadaas si fiican ayaan uga qayb qaadanay wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa si isdabajoog ah uga dhaca dowlaadka diiniga ah
kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa loogu goodiyey madaxweynaha maamulka galmudug oo eedeymo badan loo jeediyey axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxaa la sheegay in uu yahay nin liita islamarkaasina waxqabad aan lahayn dadka kulan ka qayb galay waxa ay ku tilmaameen danayste isu arka in inta kale uu ka caqli badan yahay kulanka oo ahaa mid aada u ballaaran ayaa waxaa lagu lafaguray amaba lagu faaqiday xaaladda deegaanada maamulka galmudug uu ka taliyo oo ah mid aada u hooseysa siyaasiyiinta kulanka ka hadla qaarkood waxa ay sheegayaan inay u hartay oo keliya in qoorqoor ay xabadda u qaataan ninkan dullaalka ah oo maxishoodaha ah ee aragtidiisu u mooda dadka dhan inuu isagu u caqli badan yahay ee keligitaliska ah in maaragtay oo meesha ka wareego qofku markuu ilaahay cilmigiisa ama maadi ha noqdo ama diini ha noqdo qofku wax garanayo intan waa ka xishood badnaan lahaa kuraastii galmudug oo federaal ka soo baxayda waxaa la wada ogyahay hoteelada magaalada muqdisho qayb ka mid a in lagu kala beecinayo dullaala'aasaa ka socda inay maaragtay ay beecinayeen waan xishoonnay waan sarriigannay waxaan ahayn maanta inaan la dagaalanna nooma harin siyaasiyiintani waxay hoosta ka xariiqeen in qorqoor uusan ahayn nin ay dhowro karaan sidoo kale waxa ay baaq u jeediyeen baarlamaanka maamulka galmudug baarlamaadkan baarlamaankan galmuduga fadhiidka aan u bixiyey ee ayakana wax aan lagu tilmaamay aan u maleeya keliya markii galmudug laga hadlayo qoorqoor keliya in laga hadlayo u maleeya waxaan leeyahay niman yahow waxa aad tiinna waa isogtiin annaguna waa isognahay intaan ka badan iskuma dembaabi karnee niman yahow ilmihiinna waxay xeerta mas-uuliyadu idinka suurtogeli maydee haddii caqligiinnu keeni waayo dulaalka galmudug inaad la xisaabtantaan oo galmudug staedkaas sow yahay aad ka beddeshaan ood maaragtay wax qabataan haddii caqligiinnu keeni waaye ilmihiinna waxay xeerta ayakaadnaba ku filayne maamulka galmudug ayaa wuxuu yahay mid aad u taag daran islamarkaana ay haleeyeen musuq maasuq iyo qalalaaso siyaasadeed siyaasi caan ah ayaa eedamo kulul waxa uu jeediyey maamulka somalilan ee muuse biixi uu hogaamiyo haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya khilaafka u dhexeeya maamulka somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi iyo mucaaradkiisa ayaa weli halkiisa kasii socda iyagoo iska weeraraya warbaahinta faysal cali waraabe oo ah musharax u taagan inuu bedelo muuse biixi ayaa eedeyn u jeediyey muuse biixi iyo kooxdiisa isagoo shacabka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada uu ka arrimayo maamulka somalilan ugu baaqay inay kacaan qaran inoo dhisani ee somalilaney ma jiro wuxuu marayaa qarankani halkii qaramada ku dumi jireen qaramada weliba da institution ee dhisnaa ee soo jireenkahaa innaga oo maanta yamyamina oo weli institutionska aanu dhisin hay-adaheynu aanu dhisin wax laga sheekaynayo se loola macaamileen dadka xiniyaa laga soo saarayo waxna soo maray maaha carruurtaa laga raariday ee baasooda la wareegaya dalka khatar bay gelinayaan khatar bay gelinayaan waxaan leenahay soomaali hala kaco hala badbaadiyo wixina soo mara waa ogeydeen soddon sane waa ogeen seen u gaajoonay eenu adkaysanay nabadda ilaashanaynay rajada ku nooleen inta khatar bay ku jirta ka kaca baan ilahay ka kaca khilaafka iyo isjiidjiidka ka dhexeeya maamulkaas ayaa salka ku haya waxaa loogu yeeray doorasho in la qabto taas oo ay mucaarad ku sheegeen inuu diidan yahay muuse biixi waxaana arrinta uga sii daraya xisbiyada oo u dhisan qaab qabyaaladaysan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraray ciidamada shisheeye ee heesta buulmareed oo gobolka shabeellaha hoose ka tirsan rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen ciidamada uganda in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday faahfaahin dheeriyana kama inaan helin wixii khasaaraha ee shisheeyaha gaaray marar hore oo badan ayay sidaan oo kale weerar la kulmeen ciidamada shisheeye ee buulmareer jooga wilaayadda islaamiga ee geda ayaa dowlad diini ah waxa ay u soo gebagabeysay mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee wilaayada ku dhaqan mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya dowladan diiniga ah oo socotay muddo afar bilood ah ayaa loo soo xiray mucalimiinta wax ka dhigay dugsiyada qur-aanka kariimka oo ku yaala wilaayada gedo iyadoona intii ay socotay ay ku qaateen duruus kala duwan gunaanadkii dowladda waxaa loo qabtay munaasabad lagu soo xiraya dowladda oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan kuwaasoo ay ku jiraan dad mas-uuliyiin ah ugu horeyn qaar ka mid ah mucalimiinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddadii ay dowladdu socotay qaala tacaala tabaaraka waxaa khayrkiisu u batay alladii allihii biyadihi gacantiisa ay ku jirtay almulku lahaanshaha iyo boqortooyada iyo talada wa huwa alle calaa kulli shayin shay kasta qadiirun midka awoodo oo samayn kara weeye qaalad waxay tihi caaisha qaala rasuulullahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alladii ruuxa yaqra'u akhrinaya alqur'aana qur'aanka akhrinaya wa huwa maahirun bih qur'aanka asagoo yaqaano maca asafarati alkiraam wuxuu ahaanayaa malaa'igta safarada la yidhaahdo macooda ayuu ahnayaa oo wan wanaagsan albararati ee baaryaalka ahaayeen waladii midka yaqra'u akhrinaya alqur'aana qur'aanka akhrinaya wayatactacu fiihi fi lqur'aan qur'aanka dhexdiisana ku noqnoqonaya walxaal calayhi shaaqun qur'aanka uu ku adag yahay lahu ajraan ninkaana wuxuu leeyahay laba ajir ayuu leeyahayoo waxa weeyaan waa ajru tacab dhibaatadii iyo daalkii uu rafaadkii uu kala kulmay qur'aanka iyo akhrinta qur-aanka uu akhriyay lafteeda ajirkii uu ka helayay labada ajir ayuu leeyahay sidoo kale nabadoon nuur xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka gedo ayaa xafladda ka hadlay walaalihii macallimiintii ragga culummada ah oo muddada afarta bilood iyo wax dheer meeshaan joogtay ku samirtay runtii danahoodii hadday reer tahay iyo hadday ciyaal tahay iyo danahoodii oo dhan meeshaan muddadaas joogay ku samray u dulqaatay ilaahi subxaana watacaala diintiisa ku qaatay soo bandhigay waxyaalaha ay barteen jazakum allahu khayran baan leenahay runtii maalinkii ay meesha imaanahayeen iyo maanta isku mid ma aha aqoontooda isku mid ma aha niyadooda isku mid ma aha anigu waxaan dhihi lahaa macalimiinta raggan culammada ah oo meesha fadhiyo juhuuddii intaas la bixiyey adinkuna aad bixiseen waxaa la rabaa insha allahu tacaala inay mire dhalaan oo ilaahi subxana watacaala diintiisii ummadda la baro wixii meeshaan lagu qaatay lagu dhaqmo aan laga tegin la muraajaceeyo ummadda la gaarsiiyo haddii saas la yeelo faa'iido weeye adduunkuna faa'iiday iin tahay ummaddii laga soo tegey na faa'iiday u tahay oo dacwadii baa la gaarsiinahayaa ugu dambayntii waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadow sheekh aadan sahal abuturaaba qur'aanka waa munazal weeye allah subxaana wa tacaala soo dejiyey qur-aanka markii alla uu soo dejiyey subxaana wa tacaala oo nebiyullaahi moxamed uu ku soo dejiyey isagoo kala dhigdhigan oo mufasal ah ayaa alla subxaana wa tacaala uu soo dejiyey wuxuuna ugu talagalay sidii alla uu soo dejiyey in loo akhriyo in dadka loo baro in loo gaarsiiyo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaybo ka mida oo ayuu nebigu baray sala allahu calayhi wasalam markii lagu soo dejiyey wuu ku dul akhriyey wuu ka saxay sida hadda maanta idinku maaragta laydinka saxayo ayaa nebiga calayhi salaatu wa saxaabada ayuu qur-aanka uga saxaye nudqigii iyo makhaarij ulxuruuf dhinac kasta ha ahaatee waa laga saxayey iyagoo weliba ah rag carab ah oo aan cajami ahayn inagu maanta dee cajami baynu nahay laakiin iyagu qur-aanka ayaa lisaankooda carabkooda ayuu ku soo degaya dhowaan ayay ahayd markii dowlo diini ah loo soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gedo wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa waxa ay soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka oo isu soo dhiibay warkan waxaa inoo faahfaahinaya maxamed amiin askarigan oo lagu magacaabo mawliid maxamed cali oo ka mid ahaa ciidamada booliska ee dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa askarta degmada xamarweyne ku dhibta bulshada kadib muddo dheer oo uu ka tirsanaa ciidamadaasi ayaa waxa uu sheegay inuu ku fikiray ama u isweydiiyey sababta ku kallifaysa inuu ka tirsanaado dowladda federaalka oo shisheeyaha awaamiirtiisa ku shaqaynaysa waxa uu sheegay inuu isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee banaadir mawliid maxamed cali askari booliska degmada xamarweyne degmooyinka kuwii madaniga lagu bilaabay kadib booliska laga dhigay afartan iyo xoogaa ay shaqeeyey shan sano wax dhiman camal war mar oo la isqaado degmo kale oo lafaa caawiya lasoo tago laakiin boqolkiiba sideetan degmada xamdooyna u badnaa waxaa arkay dhibaato badan ay hayaan inaysan wax oo ilaahay raalli ka yahay wax wanaagsan aysan meesha joogin wax wanaagsan aan laga heleynin wax adduunya afar kuseejinaya kaliya ay jiraan kadib waxaan sheegtaba in inta aan intii hore iga dhacday in ilaahay dambi dhaafo
askarigan ayaa maraya habraac ay raacaan ciidamada dowladda federaalk kasoo goosta kuwaas oo haddii ay hub wataan loo lacagayo kadibna waxa uu ka mid noqdaa bulshada isagoo xur ah islamarkaana aysan jirin cid uu bartilmaameed u yahay haddii uu doonana iska shaqaysan kara haddii uu doonana ku biiri kara xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalk kasoo goosanaya islamarkaana isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waayihii dambe soo badanayay
warkaaidinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan wiil dhallinyar ah oo reer falastiin u dhashay ayaa waxa uu geeriyooday dhaawacay u geysteen ciidamada maamulka yuhuudda ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa sii wada xadgudubyada foosha xun ee ay kula kacayaan muslimiinta reer falastiin iyagoo xadgudubyada ka geysanaya deegaanada xoogga ay ku haystaan wasaam bakar oo ah maamulaha isbitaal ku yaalla magaalada aljaniin ayaa waxa uu sheegaya in ciidamada yuhuuddu ay dileen wiil dhallinyar ah oo reer falastiin ah wuxuu sheegay in wiilkani dhaawac ka soo gaaray iska horeymaad saakii magaalada ka dhacay oo u dhexeeyey ciidamada yuhuudda iyo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyadoona markii isbitaalka la keenay kadib wiilku uu qurbaxay wakaaladda wararka ee safa ayaa waxay sheegtay in maxamed maahir oo ahaa saddex iyo labaatan jir uu ku shahiiday iska horimaad saaka ka dhacay magaalada aljaniin waxay intaa ku dartay in iska horimaadkan u dhex maray ciidamada yuhuudda iyo dadka muslimiinta ah in askarta gumaysigu qafaasheen dhallinyaro reer falastiin ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa